waxaa sarow-kac uu ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha la keeno saylada xoolaha ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sarowkaca ku yimid qiimaha xoolaha ayaa waxaa sababay xoolihii la keeni jiray suuqa oo yaraaday maadaama ay meelo fogfog u guureen dadkii xoolodhaqatada ahaa ee xoolaha keeni jiray suuqyada kismaayo qaar kamida ganacsatada iibsata xoolaha la keeno saylada magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey waxa keenay sarowkaca ku yimid qiimaha xoolaha gaar ahaan geela
marba heer bay soo mareen xilliga hadda aan joogna oo ugu qaalisan yihiin waxa keenay inay u qaaliyoobaanna waxa weeye xoolihoo yaraaday deegaankan oo hadda roob ka da-ay dadku ay guureen baa horta keentay inay xoolihii yaraadaan waddamadaas hadda kale ee naga korreeya degmooyinkaa sida xagar afmadow salagle waraha dhoobley xoolihii ka imaan jiray waxay aadeen kenya diif sida xamar oo kale neefki weyn oo buuran waxaa loo qaadaa xamar neefkii adhigii hoosena waxaa loo qaadaa kenya saasaa horta suuq hoosu dhaca xoolaha keentay waxaa keenay roobab baa da-ay oo meelaha kore dhulkan waa xaaluf buu noqday dhulkaa kore geed kale baa dadku u kacay siiba hadda aniga waxaan deganaa xeebtaas waana ka guuray oo hadda waxaan u guuray leheley iyo xaggan aan u guuray dad badan baa dalkan waa laga guuray dhulkan hadda gelgashi ee kismaayo korkeeda ahayd dadku aad bay oga guureen ariga neefkii la siisan jiray milyan iyo saddex boqol ama milyan iyo afar boqol hadda milyan iyo lix boqol mari kii milyan iyo lix boqol la siin jireen wuxuu marayaa laba milyan adiga toddobaatan iyo shan doolar siddeetan doolar boqol doolar boqol iyo toban doolar yuu qaarkii maray wargida ariga waaweyn sida wananka oo kale boqol iyo afartan laxihii la siin jiray milyan iyo milyan iyo laba boqol baa milyan iyo shan boqol milyan iyo lix boqol yaa la siiyaa marka ariga hadda suuqa waa qaali aada u sare kacay arigo kale markaan dhahno geeloo kale geeloo kale geela baryaan aadaa loo waayey marka waxaa yeelay geela waa fogaaday roobka iyo dadkiioo guuray geela waxaashi waxay maraysaa labaatan iyo labo labaatan iyo sideed labaatan iyo shan oorta waa weyn soddon may labaatan iyo sideed boqol oo dollar sagaal marka waxaa yeelaya geelioo guuray iyo xoolihii baryaan aad bay qaali u yihiin geela marka xaaltaas aan ka hadla sida geela geela saas waa qiimihiisa aad u qaali waxaa yeelaya geela markuu guuro waa fogaanaa marka safarkii dheeraanaya marka saas aweed ayuu geel qaali u noqona ariga dalooda inta badan ma la keeno suuqa laakiin ariga nafsirkiis waa qaali qiimaha ariga organta waa weyn oo baqayda waa saddex milyan riyaha waa laba milyan shan boqol laba milyan iyo laba boqol saas waa qiimahooda arigana aad buu qaali u yaha baryahan dadkii xoolaha u soo safrin jiray saylada magaalada kismaayo ayaa meelo fogfog u guuray taas ayaana keentay in isbeddel uu ku yimaado qiimaha xoolaha la kala siisto sida geela iyo ariga